barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah toddobada bisha aan idhaahde ee waa toddobada bisha sebtembar ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aannu idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti ku yihiin laba dhallinyaro ah oo wacyigelinta u adeegsada suugaan waxaan bulshada ka wacyigelinaa mid walba ku wacyigelinaa heesaha ee gabayada maansooyinka waxaan ka wacyigelinaa tahriibta dhibaatada waxaan ku hanuuninaa wadaninimada daljacaylka dadjacaylka dhallinyarada waxaan ka wacyigelinaa marka hore dhallinyaradu inay isku darsato sida kufsiga dilka dhaca boobka manaa xumaanta tahriibta waxyaalahaas dhan baan ka wacyigelinaa heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah
nafyahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeediie xusuusku casuumane cidladaawa helmoodaysa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
duufaanta dorian ayaa ku wajahan jasiiradda nova scotia ee dalka kanada iyada oo ku socota xawaaro gaaraysa boqol iyo konton kilomitir saacadiiba duufaantan ayaa jimcihii shalay soo martay gobolada cape hetres north carolina laakiin khubarada ayaa sheegay in khasaaraheedu uu yaraa sababo la xiriira heerka khatarta duufaanta oo ahayd darajada koowaad ilaa iyo hadda meelihii ay soo martay duufaanta dorian ayaa waxaa ugu daran jasiiradda bahamas oo ay baabi'isay khasaaraha dhimashada ayaana hadda maraya in ka badan afartan qof
mas-uuliyiinta hong kong ayaa xadidaya adeegyada gaadiidka ee garoonka diyuuradaha taga maanta oo sabti ah si ay isugu dayaan in ay ka hortagaan mudaharaadyo ka dhaca halkaasi mas-uuliyiinta ayaa sheegay in tareenka taga garoonka ee kasoo baxa magaalada aanu istaagi doonin maxadooyin badan oo uu toos halkaasi u tegi doono dibadbaxayaasha qaarkood ayaa horaantii toddobaadkan ku baaqay mudaharaadyo cusub oo madaarka hong kong ka dhaca mana cadda in ay dhici doonaan dibadbaxyadaasi iyo in kale mudaharaadyada ayaa rabshado isku bedelay xilli dambe oo jimcihii ah kadib markii dibadbaxayaashu ay isku gadaameen saldhig boolis iyo boostejo tareen taasoo keentay in bilaysku ay sii daayaan sunta ilinta keenta iyo rasaasta cinjirka garoonka diyuuradaha hong kong ayaa ku qasbanaaday inuu shaqada joojiyo bishii ogost kadib markii dibadbaxayaashu ay soo buuxdhaafiyeen terminaalada shiinaha ayaa arrintaasi ku tilmaamay fal u eg mid argagixiso banaanbaxayaasha qaarkood ayaa xilli dambe arrintaasi cudurdaar ka bixiyey
warkaasi waxa uu idinkaga imaanayay v o a washington haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada nairobi kusoo diyaariyey wariyaheena khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha laanta afka soomaaliga ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka waxaa marti iigu ah oo igala qaybgalaya dhallinyaro hal abuurayaal ah oo ku nool magaalada nairobi oo lagu kala magacaabo cabdi yuusuf cabdi ismaaciil cabdinuur afburqaday iyo maxamed cali nuur dhallinyaradan dhammaantood waa dhallinyaro hal abuurayaal ah oo dhanka fanka ka dhex muuqda iyagoona sameeya heesaha maansooyinka waxay inta badan dadka ku wacyigeliyaan suugaanta ay dadka kula wadaagayaan baraha bulshada iyagoo mawaadiic kala duwan dadka ka wacyigelinaya marka hore kusoo dhawaada barnaamijka aad baan maadsantaha ustaad waa dhownahay aad baa maadsantaha maxaad wacyigelisaan wallaahi hadba markaas wacyiga lagu jiro ama wixii markaas noo muuqda oo ama lagu suganya bulshada markaa kusugan tahay maxaa u badan marka inta badan wallaahi sida tahriibka maxaa la odhan jiray sheeg dalkii iyo dee dhibaatada ka jirta waxyaalahaas unbaa u badan marka goormaa soo bilowden wallaahi ma dhoweyn doo nin walba intuu hal abuur ahaa say ila tahay marka waxaad ii sheegtay inaad hal abuurayaal tihiin oo dhallinyaro soomaaliyeed oo ku nool xaafadda islii marka hal abuuraya qaybteed qaabilsan tihiin ood hal abuurtaan wallaahi qaybta sugaanta sugaanta unbaan halkaasaan abuurna hal abuurada marka ayadaas unbaan dee ayadaa bada badan badaheedaasaa marba mid fuulna hadday gabay tahay hadday jiiftooyinka tahay hadday heesaha tahay intaba marka hadba tii nagu soo baxdaan ku wacyigelinaa bulshada marka maxaa idinku dhaliyey wallaahi tani waa hidaraac iyodani keentay sugaantur sida hanteedaba marka wax ma ahan qof ku dooranahayo ee waa wax markay u muuqdaan inuu ka hadlo ku khasbananahayo taas weeye waa gartay waan kugu soo noqon doonaa cabdi yuusuf waxaan siinayaa ismaaciil afburqaday dhowaan ayaan isagu ka wareysanay barnaamijkan dhallinyarada kusoo dhawow ismaaciil qadar maxaa xarad waan dhowaahay marka hore waan ku faraxsanaa mar labaad inaan kusoo hor fadhiisto marka waxaan ku leeyahay aad baan ku salaamayaa waxaana dhallinyaro abwaaneyna hal abuura oo ku nool xaafadda islii waxaan bulshada ka wacyigelinaa matalba ku wacyigelinaa heesaha gabayada maansooyinka waxaan ka wacyigelinaa tahriibta dhibaatada waxaan ku hanuuninaa wadaninimada daljacaylka dad jacaylka waxyaalaha xunna baan kasoo hanuuninaa marka dee fanku isagoo noocyo badan buu nooc kasta wuxuu ku leeyahay dhanka wanaagsan marka dhanka wanaagsan baa mar kasta bulshada
inta badan dhinacye dhinacye u badan oo aad ka wacyigelisaan bulshada gaar ahaana dhalinyarada oo kale dhalinyarada waxaan ka wacyigelinaa marka hore dhalinyaradu inay isku dashato sida kufsiga dilka dhaca boobka macnaha xumaanta tahriibta waxyaalahaas dhan baa ka wacyigelinaa qofba meel ba uga jiraa marka aniga dhanka heesaha dhanka maansooyinka dhinacaasa badanaa ku wacyigeliyaayo oo dee wax kasta oo bulshada la gudbiyo wacyigelin maadaama hadda aysa jirin dee fankeeni dee meel isugu keentay iyo wasaarad wacyigelisay oo soomaali aysa jirin marka qof walba meeshu joogo inuu isxilqaamo oo wuxuu ku wacyigelin kara bulshada oo ku wacyigeliyo waa waajib marka ma dad idinkala shaqeeya arrintan ayaa jira mise idinkunbaa isxilqaamay maya waa isxilqaam waa isxilqaam iyo dee waadba garan ka dhaa macnaha wax kuqamaqaaminaya dowlad garab kusa iyo waxaa ma jiraan marka qof walba dee meeshu joogo dee qofkii dhanka wanaagsan inuu qofka maanta da oo aan arko qof qaldan wadada anoo maraya war walaal waxaan baa laga wanaagsan yahay inaan macnaha qofka ku tusaale qaata laga yaabaa marka saasaan badanaa bulshada u wacyigelinaa oo waxa aan wadna ku wacyigelinaa marka goormaa soo bilowda inta muddo a waa wadnay dhowr sano sanado badan baa wadnay mar kasta oo de qofba in buu waday laakiin anig kole sanadooyin badan waa waday inaan bulshada wacigeliya marka dabcan waxaad ii sheegteen inaad adeegsataan dhanka fanka gaar ahaan suugaanta inaad adeegsataan marka sideed ugu gudbisaan dadka badanaa horta social media isticmaala aad u isticmaalaa sida facebooka bahalka twitterka instagramka waxyaalahaas dhan baa isticmaalaa oo social mediaha markaasaan ka gudbinaa xataa tvyadan tagnaa oo wareysiyaan bixinaa oo barnaamijyo maansooyin baan ka gudbinaa aakhiraan xasuusinaa mararka qaarkood dadka oo dee tii aakhira inay jirto oo wax loo baahan yahay ay tahay oo ilaahay xaggiisa lagu dhowaado dee tii dalka iyo wadaninimada marka howlahaas dhan waa isku wadnaa waayahay afburqade waan kugu soo noqon doonaa oo bal waan guda geli doonaa qaabkaad u adeegsataan iyo suugaanta aad samayseen waxaan siinayaa isagana maxamed cali oo barnaamijka nagala qaybgelaya kusoo dhawow madasha dhallinyarada maxaad wacyigelisaan walan waxaynu waxgelinaa shacabka waxaynu ka waxgelinaa sida qabyaalada sidoo kale waxaan ku dhiirigelinaa daljacaylka si adiga dadka macnaha yaryara soo hana qaaday waxayna aada ugu dhiirigelinaa in ayaga ay mustaqbalkooda ay uga fikiraan sidii macnaha dowlad ay u heli lahaayeen sidoo kale waxaynu ku dhiirigelinaa in qof walba macnaha habmaamuus wanaagsan ula soo kaco sidaas si lamid aynu ku dhiirigelinaa walow ayadoo hadda aysa tirin cid nagu taakulaysa barnaamijkan oo uu annaga nagu kooban yahay haddalna waxaynu jecelnahay in dadkeennu ay samo iyo baraari gaaraan insha allah intii aan ayadoo cidna nagu taageereen dadaalka waynu sii wadi doonaa halkaana kuma ina keeni doona haddii ilaahaydmo marka waayahay cabdi yuusuf waxaad sheegteen inaad suugaanta ku wacyigelisaan dadka idinkoo madba markaas barnaamijka taagan diiradda saaraya dadka qaar waxaa jira aan jecleen suugaanta inay dhegeystaan ama raaraacaan oo kaleeto dadkaasoo kaleeto seed oo la macaamishaan
wallaahi dadkaasoo kale ha fahansiin male hadda samankan la joogan intiisa badanba dee ereyaa waxay ugu jireen rag labaatan doorka handada u dhaafay baa jira misna garan dantoodao misna suga durbaan kaloo aan garan dantoodaba kuwaas oo kuwa garan dantooda laakiin waan isku taxallujinaa in badan inaan samayno inaan la wadaagno inaan dee hadba in kooban oo in yar soomaalidood aada maaragtay dee wax usii akhriska iyo xaggaas kusii badan maa marka hadba in yaroo kooban oo dee qofkii uu fahmahayo inaan la wadaagno oo isku dayno aad baan taas isku daynaa adiga gaar ahaan qaybtay ayaa diiradda saarta wallaahi anigu qaybta kalsoonida xaqad marka laga hadlo isku kalsoonaanta nafsiyaanta taasaan aad u saaraa dadka inay isku kalsoonaadaan iskukalsoonaanta nafsiyan taasaan aad u jeclaa tahriibkana waxaan moodaya mar inaad tahriibka haa in badan tahriibka waa kuwa laakiin markii sugaan ahaanteeda la fiirsho waa isku kalsoonida waxaan inta badan awoodda saaro laakiin tahriibku waa u badan yahay aad buu ugu badan yahay asna marka ma ku dhufanaa middan isku kalsoonaanta oo kaleeto ee maasada ama hees haddii jirta aad ka samaysay ama haddii maase ay tahay een, haa si kastoo dhibcaha roob gu iyo dayr u dhacayaan badda dhumucda weyle dhadhankeedu kuma lumo anna dhowra mahadiye si kastoo dhunkaal baas la ii dhaho cantuu goor kalsoonida aan dhitaystiya dabcigayo kuma dhumo farxad aan is odhan karo dhiga ima hilmaansho waayo arag toluu dhigay igu yiri dhambaal same dhinacyada ha eeg eegin waa fuliga dibna saanta ha u dhigin wixii shala horay laaca ha u dhugan dhalanteed ha raacaraaci niyad same dhulkaan soco kana dhali wanaag badan dhowrana u mahad celi dhowr sanana ku fanaabi dhalandhoolka sheekada dhakafaarka maalmaha dhirindhirinta waayaha dhambaal weeye ee garoo dhakhtarkooda waa samir taas weye marka waa badan waayahay haddii aad noo jilciso bal maxay si gaara diiradda u saaraysaa oo ka hadlaysaa in qofku farxadda asagu dhisan karo nafsiyantiisa dad waxaa jira farxadda oo dadka ka barya ama dadku xiray intooda badan marka farxad aan dhis odhan karo dhige ima hilmaansho weeye tan kale dee waxa markaa qofku ku dhaco wuxuu qaadan karaa iyo wuxuusa qaadan karin baa kala jirta tusaale ahaan dee haddii maanta kugu dhaco gacan kaa gooda ama wax kugu dhaca waxaad qaadanayso ku samarayso laakiin wix yaroo kale aad ka dawoobayso ma qaadan kartid taas ma qaadan kartid waa waxaad ka dawoobi kartid saa iskaga daweyn lahay dawadeed waa inaad raadisaa markaas marka waxay ka hadlaysaa taasu waa uun farxaddu shakhsigu asaga gudihiisa inay ku jirto uuna la soo bixi kara asagu haysahan cidiisu marti uga ahayn
marka maxaa kugu dhaliyey inaad uh, diiradda saarto dhinacaas Een, soomaalidan aada ugu fiirsada markaan aada ugu fiirsaday waxaad arkaysaa qofku leh maxaan anugu waa see ah dadka iska eegista dadka see ah anugu maxaa saysaa tahay haddii aad caydo wuu ku colaadinhayaa haddii aad ammaantana wuu ku jeclaanhayaa muhiimadda ay tahay qofku markuu ku caaya ama xumaan kuu sheego ama wax kuu sheego dhaliilaha dhaliishu qofkay macnaha maxaa kabtaa ammaantuna qofkay hodaa marka dadkii qofkii iska eegahayo een, had iyo jeer waxaas iyo waxaasaa dhacay waxaa adduunkan dhibaatan ku jooga waxaas iyo waxaas dadka markaan u fiirsada aada ugu fiirsada ama ruux ruux ula dagaalaya xataa wuxuusan odhan ama maqal ama hebel baan waxaas iyo waxaas narinaya ha u dhowaan oo ha la hadlin macnaha aada markaan ugu fiirsaday waxaan isku dayay inaan ka daweeyo halkaas oo aan diiradda saaro waayahay cabdi yuusuf waad mahadsan tahay waan kugu soo noqon doonaa een, af burqaday eh, adiguna dhinace qaybtee ayaad diiradda saartaa badanaa horta wacyigelinta eh, anigu wac- meelo badan baa uga jira sida heesaha laftigooda iyaga wacyigelin bay noqon heesaha karaan.
dhanka jaceylka dhowaan waanu dhegeysanay heestii u dambeysay aad samaysay ee, xurmada jaceyl ee, dhinaca kale hadda marka xadda caa waxaan ku hayaa maanso de xagga ilaahay laftigeeda inaan lagama lagama maarmaan waa in lais xasuusiyo marka xagga ilaahay waan dadka xasuusinaya wuxuu leeyahay qiyaamuhu waa ayaan dharaar astakooyin badan nibciyo ikhtiyaaro guran awlaadana aan la tirin anfaaciga aan la timin hadduu kun lahaa adduun markuu eber taagan yahay dharaar radbaahsan yahay kuleel qorax oo mabaa jirkeenna ilaynaysee xabaasha intaada gelin adeec rabigii ku untay adkee diinta uruuri idlee salaadaha ilaale aroori ka shaada ontay aroorta qur-aan ku oogsa axdiga aad qaado oofi ilaah taladiisa aamin ibliis ka jir aayahaaga ilmee xuska eebbahaaga iftiinka ka soof adduunka ilow dhalalaalka uunka ishaaqsa su-aasha iilka asluubta ku haysa uurka akhlaaq kula dhaqan insaanka afkaaga ka dhowra akhlaaqda acmaal kula dhaqan acmaal ku sifow ammaana abaaba luxida islaaxa inkaara shaqaysan aada aqoonsan inaad addoon tahay candhuuf rabbigay ka uumay ahow la yiroo abuuran awoodla ii jooga uunka rabbow maalintay ahaato adduunkan inaan ka guuro rabbow erey aan idhaahdo afkaygana ugu dambeeya ka yeel ka yeela shahaadadaada waa tahay eh, marka ka waran oo kaleeto dadka een, markaad la wadaagtaan wacyigelinta noocan oo kaleeto ee dhanka suugaanta aad ku wacyigelinaysaan maxay dareemaan maxay idinka eh, aaminsan yihiin badanaa bulshada intay u badan tahay horta eh, markan social media aada loo isticmaalaa qof walba waxaa laga yaba anoo aan bulshaba wacyigelin oo dad u tegin ba markaan facebook ay kusoo qoro wax wa- wacyigelina ama eh, ammaana ama wadan jacayl ama wadani waxun soo qoro intaasoo qofina comment kasoo bixisa qof walba ammaan buu dhahaya qof walba wuxuu kuleeyahay waa mahadsan tahay saan waa waa wax loo baahan yahay inaad bulshada macnaha ka wacyigelisa wax xun waxaasna ku hanuunisid mar kastaba wax waajibo da- qof kastoo soomaaliya meel u joogana saaran waana kula talinaya qof kastoo soomaaliya oo arka waxa qaldan inuu suuriyo waxa wanaagsanna ummadda faro si ay u toosto wax caqabada ma jiraan dhanka caqabada wallaahi wax qabada oo dhibaato hadda aan kala kulanna male dee dhibba ma aragno badanaasay u badan tahay sugaanta xaggeeda wax qabada wax hambaliya maahan wax kale kalama kulanno waayahay waan kugu soo noqonayaa maxamed cali adigana dhinace ayaad eh, wacyigelinta ka samaysaa dhanka suugaanta adoo adeegsanaya anigo anigu agadeysanaya dhanka baraha bulshada een, sidoo kale weliba aad waxaan aniga mahadsan kaga sameeya xagga jacaylada noocay tahayba waliba hadda walow aan raba inaan kula wadaago maanso inaan curyaan ah oo macnaha gabar ayadoo dhammays ahaan isku haysata oo dhammaysa macnaha caasiqay oo macnaha ku adkaynaysa oo dhahaysa anoo curyaan oo curyaannimadii liidaysa oo abuurtiisi abuurtiisii macnaha inkiraysa aan ka sameeyey baan raba inaan kula wadaago maansada marna wiilka hadlayo wiilkaan ka turjumaya marna inantii iyo falcelinteedii yaan sidoo kale uga turjumaya marka waa maanse si dhaba u dhacday mise waa mid matalaan si dhaba u sacday oo weliba anigu aan goobjoog ka ahaa wey marka waxay le inanku wuxuu leeyahay inkastoon laxaad qabin qabyo yahay jirkaygii qalbigan ka hodan ee maygu qaadansaan ah inantiibaa iyaduna waxay leedahay qaadirka abuur kale qofyo kuuma dhaamee lama qaybsan karo nolol curyaan aan qotomin muuq inankiibaa kusoo laabanaya oo dhahay qaabka uu ilaahay ii sameeyey maad qurux haatan igu qawadaysa ood iiga dhiga qadaf isla inantii waa kusoo laabanaysoo leh qalbiga iga maangelin adoo qalanjo dumaraad la qaxweyni naafe walaa laga qallee ani inankii waa kusoo laabanaya oo dee halkan wuxuu leeyahay lugahayga qaxariyo kuma waayin qaraxoo indhahaygii maan qalin oo macnaha dagaal iyo anugu qaraxyo midna kumaan dhaawacmin ilahay baasaan igala orka hooyada baan kaleehay kuma qaadan layn dheer curyaannimada qaybtaan oo inta macnaha abuurista layn loo gelahayo inta anugu laygama horumarino laynkan laynka hortay lama qaadan intaa soo laabanaysa waxay leedahay qasab noloshu maahee qushi waa adiyo baga naafo maan qadarin karo anoo qaaliluulaha inankii waa kusoo laabanaya wuxuu leeyahay haqudaynin samehee yar qadari islaamnimo qaladkuna ma fiicine qaladkuna qaladkuna ma fiicine iyo jiib qiraalbix inankiiba inantiiba kusoo laabanaysa waxay leedahay kuwii qabiil laxaadkaa igu waayo qarashkee maan gursan karo qadar inanka qadar baa la yihahda maan gursan karo qadar qofaan meel ku roonayn marka waa yahay wayna soo koobana waqtigiina waa nagu kooban yahay ma dalkii bay ka dhacday mise waa dalkan hadda aynu joogna kenya maya waxay ka dhacday dalka hadda aynu joogna kenya anigu weliba aan goobjoog ka ah marka ma la wadaagtay dadkii ama si gaara dadkii sheekada baraha bulshada way wadaagno asxaabteedii say uga falceliyeenba waanu la wadaagay waayahay waan kugu soo noqonayaa dhanka tahriibka adigoo soo koobaya cabdi yuusuf
tan waxa wy anaa nafsada uga hadlay dhalinyaradan macnaha hadee intii ugu fikirana waa way dareemi kartaa anoo xamar iyo hargeysa barbara xaafuun dul jooga nugaal boosaaso xeebaha nimcada xarfanaysa eegta baydhabo xiskaygu deeqay xornimo jigjiga ku seexda xisaabliyi tog dheer arkaayo xudur iyo wajeer qaxweeya markiiyo jawhari xasuus leh taariikhda sanaag xardhaaya boorama xaruntiiyo aftahanka xigmadda ka qoroo dhex jooga kismaayoiyo gadaa xadreeya wardheer xuduntaydu taallo hiiraan galgaduud xamaasha goday xingalool har jooga geel iyo nimcadeenna xoolaha kalluunka iyo qudaarta xuusha mushaaxa xareedda xaakim dalxiis ku wada xifaaltama ciirtiyo subagana u xayta ku dhaashada xurguf la-aan xaragiya ku jooga ladnaan irsaaqadda intaan xirmeeyo iimaanka xawiloo shisheeya tahriibigu mara xumaato xaaladda makafahama eegto xariir hableheenna quruxsan gacanta kuma uu xadaansho xabsiga kuma uu xumeeyo anna kama sugo xurmayn oo ma daawada sharaf la xoogay xagga iyo xaggaba ma seego xanuun hooyaday ma qaado intay xaraf dhihiba weyda xigaal shilin iima tuugsado xalkii laigu soo barbaarshay xasuus ma galaan sokeeye dulucda markaan u gelaynaa marka maxay si guud maxay uga hadlaysaa waxay uga hadlaysaa maxaa la odhan jira iisheeg dhibaatada tahriibka iyo sida dhalinyaro aadka ugu socoto ma moogtahay xaafadiina unbaa layaa marka dad baan kula dadaarmahay dhalinyaro dad baan kula dadaarmahay oo inta tegay xagga aadoo dhibaatada inay iga sheekeeyaan maaragtay oo yidhahda waxaas rafaadka waxaas waxaas waxaas marka ayaka waxaan leeyahay anigu intaan tago halka aado oo dhibkaayo waxayo waxayo waxayo dee gabar sharaftan oo dumarkaa muugta annaga sharaftanada ah nin marka hortiisa gabar walaashiisa dee waa dareemi kartaa hal ugu dhibaatin waa dareemi kartaa marka saas way dulucdo iyo aad bay u dheerta marka ilaa afar boqol oo meeris weeye marka intaasuna hadda waa waayahay gabagabadii barnaamijka ayaanu kusii siqaynaa af burqaday maxaa ku xiga maasooyinka kale ama maansiir oo dareen jacayl oo ka hadlayso kale nafteeda aan uga hadlayo oo qof gabar lagu ammaanayo unbaan kula wadaagayaa ninkana ka mid ah hanaqiya ka siidiya yartii hanatay maankayga nimcaluul halkay iga taal waa halbowlaha inkastoo ammaan lagu helayn haabka ay tahayba had andhaho oraha gaaban oo hibatay laabtaydu hanaan quruxsan heemaal wanaag hadal macaankeeda hiba gaar ah weedhaha kartida hele ogaanteeda hufnaa sharafle dulqaad gooni iyo hifildiyadeeda ereyada humaa qaadashada hoga tusaalaynta garashada halkay leedaiyo hiltirnimadeeda heesaha haddii aan tirshoo horisiida qaado ammaanteeda hani deeqamaan hamayn karee naf u helanba intaan hollasho daynayne halhaysbay intaasii toowo hanweynaaye halkii aan marhayaba yartaan kuba hadaaqaayo hawraarta gabayada yartaan ugu hinaasoodo horumarkii nafteedii iyadu waa hogaanqaba ee hiba qaali waa midaan naftani ka haqabeelana haddii nolosha weeye rabow hiba ku noolaato rabbiyo huqiyo ciila aysan arag aan waqtigu heerin halkastoo ku sugan tahay rabow hiba marka maadii kaa turjumaysa ha waa dareen jacaylo markaa qof kale xaggee ku weyn aan u gudbinaya waayahay een, hal su-aal ayaan doonayaa inaan saddexdiina idin weydiiyo markaad eh, samaynaysaan eh, kaalmaha maansada ama heesaha aad dadkan ku wacyigelinaysaan sidee ayaad eh, u samaysaan maad qortaan een, sidee ayay u wajahdaan ne horta marka hore een, maansadu een, horta waa dareen kugu dhalanaya dareenka ama adigu dareen aad markaas ka falcelisay ha noqdo ama dareen markaas dee qof ku dhacayo aad ka falcelisay ha noqdo ama mid adig kugu dhacayo markaas waxaynu ka qornaa marxaladda taagan iyo ah, qaabka aan qorlayna oo weliba anigoo isticmaalayna hadday bug tahay hadday taleefonkanaga tahay ay walaahi markaas horta fikradana horta alla unbaan ajiibnaa taasoo aan dee aan mobilka naga ama taleefonkana see noqoto ama dee buugga naga hadday noqoto aan ku qoranno humaaga markaas noo muuqda saas weye marka golo ka fuul niman anu kula miihi golo ka fuul waaya adigana Eh, ujeedda kasta horta waxaa waaye wixii marka kugu yimaado ku horyaalisa wax uga falcelisid weeye mararka qaarkood qof baa kusoo doona wuxuu leeyahay, "Nuqi sidaasa meesha ka dhacday waxaan ka samee wixii marka ujeedada uu kaaga sheegay wixii ay ku galaan waa ka samee ka dhaca mararka qaarkoodna humaagi adiga iska tusayo kuu gaara ba ama boosasha bulshada meeshaan ba u baahan maanta in wax laga dhaho baan ka sameynaa say u badan tahay marka waa sidaas dareenada marka kasta dareenka marka wacyiga aan joogno dareenkii naga horyaala baan ku baan ku sameynaa waayahay eh, su-aashii u dambeysay ee aynu kusoo gabagabaynayno maxaa kusoo gabagabaynaysaa gabagabadii Een, waxaynu kusoo dhigo- or- waxaynu- waxaan kusoo gabagabeynayaa een, in qof walba uu een, s- in qof walba uu dalkiisa iyo dadkiisa intaba u jeclaado in q- dalka ixtiraam gaara la siiyo een, dadweynaha la dhiirogeliyo een, weliba laga wacyigeliyo arrimaha qabyaaladda dagaalka aafada tahriibka sidaasoo kale in macnaha bulshadeena ay dhiirinin gaara u yeelato dalkeeda macnaha inaan dal shisheeye lagu hodmayne dalkeena lagu hodmayo walow anagu hadda ayna dalkeena jooginba waaya cabdi yuusuf anugu waxaan kusoo gabagabeynayaa nin dhulkiisa aaminay ayaa dheefta cuni kara nin ka dhoofay baa garan dheemantiya barwaaqadii nin dhex jooga baan garan nimcadu ku dhaashado intaas burqoday waxaan kusoo gabagabeynaya qof kasta oo soomaaliya xil baa saaran meeshu jooga xilhaas ku saara dalka soomaaliya ha noolaato baan kusoo gabagabeynaya kuwaasina waxay ahaayeen cabdi yuusuf cabdi ismaaciil cabdi nuur afburqaday iyo maxamed cali nuur oo ka mid ah dhallinyarada halabuurada ah ee ku nool xaafadda isli ee magaalada nairobi oo ka qayb qaadanaya barnaamijka madasha dhallinyarada ee v o a tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan lamida waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
khadar maxamuud xareed ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhalinyarada ama barnaamijka madasha dhalinyarada ee idaacadda dhalinyarada maanta markana dhinacii ciyaaraha aanu u leexano wararkii ugu dambeeyey ee isboortiga waxaa inoo haya nuur bukhaari
mahadsanid jacfar dhegeystayaal wararka ciyaaraha waxaanu ku hormari doonaa ciyaarihii xalay dhacay ee ka dhacay qaaradda yurub ee kamid ka mid ahaa reebreebka qaramada yurub waxaana gruubkaasi is arkay estonia iyo belarus laba iyo hal waxa ay guusha ku raacday xulka belarus jarmalka guuldaro eh, qaraar ayaa waxa ay ka gaartay ciyaartii ay la ciyaareen holland waxaana looga badiyey afar gool iyo laba weliba iyagoo gurigooda ku ciyaaray croatia afar iyo eber ayay dirtay eh, ciyaar ay la ciyaartay slovakia gruubka e ayayna ka wada tirsan yihiin labadani xul waxaa sidoo kale dheelay wales iyo azerbaijan azerbaijan laba iyo hal ayaana loogaga badiyey gruubka g austria iyo latvia waxaa lix gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda qaranka austria slovenia laba iyo eber ayay dirtay poland gruubka shanaad eh, qibrus iyo kazakhistan hal iyo hal ay ku kala baxeen beljimka afar iyo eber ayuu ku garaacay san marino scotland iyo ruushka laba iyo hal waxa ay guusha ku raacday kooxda qaranka ee ruushka ciyaaro kale ayaa jira een, maanta oo ka tirsan iyo caawaba eh, isreebreebka koobka qaramada yurub xulalkan waxay isu arki doonaan sidan gruubka a kosovo iyo jamhuuriyadda jeg ayaa is arkaya ingiriiska bulgaria ayuu la ciyaari doonaa gruubka b lithuania iyo ukraine ayaa fooda isdiri doona serbiya iyo bortuqiiskana waa ay is arki doonaan iceland iyo moldova ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona gruubka h ayayna ka wada tirsan yihiin faransiiska waxa uu martigeli doonaa albania turkiga iyo andorra ayaa sidoo kale ka mid ah ciyaaraha dhici doona axadda britana ciyaaro ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee qaaradda afrika ayaa dhici doona xulka qaranka soomaaliya ayaa waxa uu la dheeli doonaa zimbabwe ciyaartaas oo ka dhici doonta dalka zimbabwe ayaa lugti hore oo ka dhacday dalka jabuuti waxaa hal iyo eber kusoo badeeyey xulka qaranka ee soomaaliya natiijooyinka kasoo baxa ciyaaraha caawa iyo ciyaartaasi birito waxaan idinku kusoo gudbin doonaa hadduu alla idmo barnaamijyadeena soo socda xubinta ciyaarahana waa naga inta
xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysa moodaysa cidladan wehel moodaysa safyahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeediie xusuusku casuumane cidladaa wehel moodaysa moodaysa cidladan wehel moodaysa hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada ilmada ilmada ilmada cesho baan ku idhi labtanaa culay baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi cawanaa cawanaa cawana tasho baan ku idhi waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee waqtigu waqtigu waqtigu cararayaaye jacayl jacayl jacayloo calhelay ka jar kabagoo caloosho nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee nolosha cusub soo dhawee
heestaasi nolosha cusub iyo fanaanka maxamed biidka ayaa waxa ay ugu dambaysa dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay jacfar kuukaay iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saarista waxaa inoo jooga bashiir abikartan iyo kulan dambe nabadgelyo
hadduu calafka ceshaday gudoon way tagtee ilow Haa, way tagtee gudoon way tagtee ilow nafyahay calwaa ha noqon nasiibkana haw cadhoon hadduu calafka ceshaday gudoon way tagtee ilow Haa, way tagtee gudoon way tagtee ilow kacugo waxaan kugu idhiye kacugo gayaanka gayaanka gayaanka gayaanka calma baan ku idhi cidaad qalbigaan ku idhi maruun maruun baan ku idhi maruun cilbax baan ku idhi kacugo waxaan kugu idhi kacugo gayaanka gayaanka gayaanka gayaanka caalmo baan ku idhi cidda qalbigaan ku idhi